markaan xaqiiqada kuu sheego hadda qofku hadduu guri iskaga xiran yahay ee siyaasadiisuna fashaleento wuxuu ku fakaraa ma og tahay inuu siyaasadiisa maaragtay banaanbixiyo sida ilmaha yaryarkaahoo dhashay loo banaanbixiyo marka siyaasad fashilantay banaanbixideed ayuu gobolkan usoo aaday xasan shiir waayo gobolkan waa gobolkuu ciidamada ciidanta usoo dhuray sideed boqol oo nin kusoo weeraray oo dadkiisa ku barakacshay oo ku dhibaateeyey hadda heshiiskiisa iyo heshiiska wado iyo waxa uu wadaba dadku waxay u yaqaaneen shar inay tahay shartiisana dadku hadda bisinkaay ka qabsanayaan marka xasan sheekh adeer gobolkan siyaasadiisa uu kaga fashiran siyaasadiisa baatil ay noqoto waa tahay hadda waxaa la hadal hayaa in madaxweynuhu uu doonayo in odayaasha uu ka dhaadhiciyo in shirka lagu qabto waa kan maamul u-samaynta ee magaalada cadaado odayaashuna way ka biyodiidan yihiin maamulka cadaadona waxay ku goodinayaan in haddii shirka lagu qabto dhuusamareeb xidhiidhka ay u jarayaan madaxweynaha arrimahaasi ka waran
maamulka cadaado waxay rabaan waa u madax bannaan yihiin rabitaankooda inay ka turjubaan laakiin xasan sheekh iyakana maslaxad uma u hayo qolo kalena maslaxad uma u hayo dalkaana siyaasadiisii waa soo koobantay shalay markuu diyaaradda kasoo degay wuxuu watay saddex diyaaradood laba diyaaradood ciidamaha u saarnaa oo ugandayd iyo niman la yidhaahda alfa groupka oo ciidankii ninkii ajnabiga ahaa iska lahaa labadii ciidan airboortka markay kasoo degeen ayay waardiye ka qabteen kabacdina ethoobiyaankiiya waardiyaha kore saddexdaas xayndaar waardiyaha loo sameeyey meeshii hoolka ahayd uu tegey meeshii buu maaragtay ka hadlay wuxuu codsaday in shirka gobasha halkaan la laabo cadaadana loo raro sidaas odayaashii waa la hadleen waxay yidhaahdeen anaku warkaaga af soomaali ahaan waa fahmi weynin haddeen iska qadee safaraad ku timid caawan kuu soo noqonaynaa iyakaa ballanka u sameeyey yidhahdeen caawan ku imaanayna haddeer kulaba hadlayno markay ka tageenna isagii meeshii suu iskaga kuurkuursanayo u fadhiyey kabacdi xalay markay tahay saddex saaca bay u tageen adugu ilaa toddobadii saac ay la joogeen waxayna ku booriyeen inuu gobashu halkaan ka fidsan tahay ummadduna halkaan ku heshiinayso dhaqaaladii ay ku bixi lahaa oo ama beesha caalamku ama bixi lahayd international community u bixi lahaayeen ama asagu madaxweyne ahaan oo ugu deeqi lahaa inuu keeno dagaaladii uu ka dhacay meeshaan oo uu isagu maaragtay iska dagaaladii oo abaabulan oo dhacaya uu isagu dagaalka iska keenay haddana ciidamadii uu diyaaradii rasaasita kusoo qaaday uu dagaal geliyey dadkii ay dhibaateeyeen iyo marakiciina inuu maaragtay ka daaweeyey meeshii ay ayagka sugayeen shir iyo waxaas uu ku meeraystay iyadii markuu saas jirina dadkii waa isku dhaceen markay isku dhaceenna xalay isagoo aysan u cadaynin u madoobay uu iska seexday saakay marka codsaday inuu xaalna bixinayo odayaashiina kala furfur xalayna wuxuu diray niman maaragtay shaksiyaad oo yidhi xoogaa kala furfuro odayaasha la kala furfuro waxna ha lagu bixbixiyo adigoo xoogaa baksada ku jira oo la wareejinayay ayaa meelaha socsocday wixiina odayaashu kuma haanshoon oo maaragtay waxay u dareeneen inuu ka iibinayo ummadda rabitaanka ummadda inuu laag ku goobayo sidaas daraaddeed waa nin hadda u bartay xildhibaanada la laaluushayay iyo waxaasaa maaragtay madaxweynuhu horey uu maaragtay ugu soo caanbaxay oo macallin ku ahaa ayadiinu ku dayay odayaashii ayadiina waa shaqayn weysay haddeer shir warka shiraa lagu jiraa shirkuna haddeer wuxuu kusoo afmeermayaa haddeer odayaasha warkii ku jira odayaashuna waxay ugu soo koobeen warkii haddii ay gobol rabay halkaanay ka dhigan tahay gobolka halkaana caasimad u ah wixii aanu wadaana heshiisana ayagaa u madax bannaan halkaanaana lagu gelaya waa tahay cabdinuur haddii adiga uu ku yeero madaxweynaha inaad arrimahan kala shaqayso saarag badanoo u yeeray oo indhacadde iyo goobaaliyo ay ka mid ahaayeen oo markii dambena taageeray siyaasadiisa ma laga yaaba inaad taageerto aad arrimahaas kala shaqayso adeer anigu madaxweynaha kuma madii madiidani anigu shaksiyadiisa waxaan diidanahay mabda uu ku shaqaynayo waxaan diidanahay shaqoolka ajnadigu noo maleeyo ku shaqa ku dhex shaqaynayo waxa ugu xunoo la galaa waa dagaal ahliya dagaal ahliya macaalimada xasan ku jira inay dhaantaan rabaa oo macnaha ay kaga kaga fiican tahay waayo dagaalka ahliga qofka soomaaliga ah koobta kaloo lagala heshiin karaa laakiin isagu wuxuu wadaa matalante xarig ayuu jiidayaa meeluu ku dhammaanayo aysan ogeyn waa tahay waxaa kaloo aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa la odrasi karo ama la saadaalin karo maadaama weli ejiid aan ku jiido xaaladdu ay marayso islamarkaana aan weli si rasmi ah loo go-aamin halka shirka lagu qabanayo dhinacba dhinaca kale isagu uu dalbanayo in xaggiisa shirka lagu qabto madaxweynihiina aad ka sheekaysay maxaa la durasi karaa marka siday marka ila tahay markaan kaaga warramo madaxweynuhu qorshaha u dirayaa lamintaan asaga sidaan ka ogahay ajendihiisa hoose maadaama nin dartiisu qarsoontahay bebere o aanu madaxtooyada aawo maarata qofka uu la sheekaysto islamarkiiba aad warkii helaysay waxa uu qorshaystay inuu asagu qof uu asagu gacantiisa ku samaysto ku yidhi xildhibaanada gobollada iisoo xul uu ku yidhi ayuu wataa wuxuu rabaa sirkaasi soola gumisiya inuu ku qabsado haddii kale ugu dambaynta markii halkaa laga diido gobasha inuu cadaado afar qof iskugu geysto afartaas qofna uu yidhaahdo waxay doorteen madaxweyne madaxweynahaasna uu horgeeyo international community-ga si dhaqaalihii u-n-ka iyo loo soo qaato oo iyo c r d saasna uu markaas wixii beenbeenahayo uu maaragtay watay inuu ku meel marto qorshihiisu sidaas wey oo u darayaan midaan haddii ku guuldarayso waa tahay waxaa la yidhahdaa dadka soomaalida ahu waa xubno iskaabaya oo midba midda kale ay maciin u tahay haddana waxaan aragnaa gobollada dhexe marka la eego dad aada xidid u ah oo walaalo ah markaan tusaale usoo qaadano in saddex dowladood loo kala sameeyey saddex degmo marka sow ma habboonayn in la diido arrimahan kala qaybinta iyo federaalisimka iyo waxaan hadda ka socda dhuusamareeb iyo cadaado iyo meelaha la midka ah waxaad moodaa adeerkiis hortana sideedaba inaad meel shaqaad kasoo qabato haddeer indhahaadu waxay haayaana midaana laakiin istaraatiijiyadda cadowgu soomaaliya u mareeyey waa soo horreysay sagaashan iyo saddexdii ilaa maantay istaraatiijiyadaasi soomaaliya ku socotay iyadoon gobollo gobolladan la samayn ayaa waagii horeba in gobollo gobolladaasu ou yahay jeeb qof ajnabiya inuu ku jirto horey dadku u sheegeen loo ogaaday four ninty five annaku ma lahayn federaal dad kale qawmiyada oo sida nigeria oo kale iyo etoobiya oo kale dad kale qawmiyada oo isku hab iyo isku diin ahayna loo kala sameeyaa annakoo soomaalina la yidhaahdo hal qabiil isku ah oo adduunka meeshaan tagnaba aan dadkuna kala oqon maxaa carabahaas muslimka naga uhu shanta qof oo soomaaliga ma kala yaqaaniin markay diishaan waa iskugu eg yihiin sida annakuba sayniska iyo waxaa iskugu kala eg yihiin haddana waa kala bedelayihin saynisku marka sidaas marka wuxuu meeshaan laga sameynayay waa shirqooladii soomaaliya loo mareegay dadka caabudiwaaba degan iyo dadka balanbal degan iyo mid kuwa kuudabareen degan iyo kuwa xarardheere degan iyo kuwa ceeldheer degan iyo kuwa hidaad degan waa isku hal soomaaliya waa isku hal qof laakiin soomaalidu warka ajnariga waa u dhaga fudud tahay waxaad ka soo qaadataa simbal yar markaan ku siiyo mahigaa inta muqdisho airboortkeeda shir ku qabtay oo wuxuu yidhi laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaano soo doorta boqolkiiba soddonna naagaan siiye ogaada saddex gabdhood oo yurub kasoo noqdaa u sheegay anigu markii loo sheegayay waa ogaa markii loo sheega oo gabdhuhu ku dhalinayeen waxaa la yidhaha xuquuqda naagaha naaguhu islaamka xuquuq suuban ayay ku leeyihiin dhaqanka soomaalidana ku leeyihiin sidaas gabdhaha soomaaliyeedoo taariikh u lahaa mahiige inuu inta laba gabdhood oo yurub laga soo diray oo sirdoomada reer galbeedka la shaqeeyo warkooda inta qaasa u yeeray uu yidhi waa inaad boqolkiiba soddon gabdhaha siidiin kabacdina ayaguba doortaanba xildhibaanada ayagu inay baasgareeyaan wey waadogeen airbortka inta lagu xareeyey ayaa waxaa la waxay la baxeen filter committee waxa la yidhaha filter committee waxa waaye filterka dadka dhaqaya qofka la dhaqaahona waxa waaye macalimaad udeydeyno nimankii xamar joogi jiray oo hogaamiyaalka ahay oo bulshada haystay inta la siidaan qofkaa bulsho haysanoo meelaha iska ahaa iska maaragtay dhaanyaal iska ahaa ayaa maaragtay siyaasadda lagu daray marka dadka soomaalida oo ajnabiga way u jilecsan tahay boqolkiiba higa markuu ka gaday ee ay yeeleen soomaalida wax walbada in la yeelsin karaa la ogaaday marka sidaasaa soomaalidu haddeer siyaasiyan loo yasayaa ay u tahay wixii loo meeriyo inay qaadanayaan oo qof asaga ra'yi keensan karaa uu ku jiro marka waana ayadii midda socotaa waa tahay ma isleedahay maamulkan hadda dhismihiisa waxaa ka sokeeyey in xabashida laga saaro gobolka oo waxaad la socotaa ceelbuur ilaa iyo gurceel ayay joogaan ciidamada xabashida etoobiya oo ciiddii soomaaliya ah marka taasoo ma habboonayn in laga hormariyo oo xabashida dhulka laga xoreeyo horta hore sideedaba anugu waxaan rabaa inaan hal mid kuu taabto ciidamadan ajnabigaa dhammaantood dalka wax maslaxaday u haayaan iyo wax darhay u haayaan male waxaana weye soomaalida maslaxad uga shaqayn maayaan ajendaha ay ku shaqaynayaan dad dan dalkan kale oo ayaga waa gacantii ayaga lagu lagu xaqiiqsanayay inay gacan ashnabi dalku galay gacantii lagu xaqiijinay wey sidaas daraadeed markii soomaali ay ra'yi leedahay waxaad ka hadli karta laga hadli karo la dhihi karo qoladaasa la yeedhiyo qoladaasa la dii laakiin soomaali ra'yi ma laha dalkuna xasan sheekh baa garawsaday haddeer in dalku uusan gacantiisa ku jirin nin kastoo soomaaliya oo wax kartana horey bay taasi u ogaa marka adeer waxaad ka hadlaysaba waxa weeye markaad xorriyad haysataa qofku ra'yi leeyahay soomaali ra'yi ma laha